subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeer haddii haysanay qodobadaad ku maqli doontaan saaka wararkana waxaa ka mid ah bulshada xaafadda kulmis ee magaalada jowhar oo loogu baaqay ilaalinta nadaafadda xiliroobaadka diiwaangelinta codbixiyaasha dadweynaha oo ka socda degmooyinka gobolka banaadir guddiga doorashada qaranka oo labaiyo toban urur siyaasadeed guddoonsiye shahaado kumid gaar ah roobka da-i dhow samareeb oo saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo dadka akhbaraadka dibadda saaka waxaa ka mid ah kumanaan qof oo ku biray mudaharaadyo ka dhan ah trump
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa labaatanka abriil sanadka labada kun shan iyo labaatanka waana subaxnimo axad ah bulshada xaafadda kulmis ee magaalada jowhar ayaa loogu baaqay ilaalinta nadaafadda xili roobaadka cabdifataax axmed maclu ayaa soo jeedinaya kadib curashada roobabka guga ah ee magaalada jowhar iyo guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe waxa ay si soo taraya cabashooyinka ku aadan biyo xiranka xaafadaha iyo nadaafad daro ka dhalata biyaha ku waara goobaha dhulka uu u hooseeyo iyada oo arrinkaasi laga duulayo ayuu maxamed sheekh xasan nuur oo ah guddoomiye ku-xigeenka xaafadda kulmis ee magaalada tani jowhar waxa uu ugu baaqay dadka ku nool waaxaha kala duwan ee xaafadda kulmis ay ka kooban tahay inay ku dadaalaan nadaafadda iyo sidoo kale inay furaan wadooyinka marinka u ah biyaha xiliyada roobabka ay da-aan waxa uu sidoo kale garab ballaaran uu ka dalbaday dhallinyarada xaafadda kulmis oo uu tilmaamay inay yihiin cududa koowaad ee ay kula dagaalaan xaaladaha kala duwan ee soo food saarta sida marka ay jiraan biyo xiranka roobabka oo goobo kala duwan oo magaalada ah ay ka sii dayaan waxaan baaq u dirayaa dhallinyarada xaafadda kulmis baaqaasoo ku saabsan in nagala shaqeeyaan biyaha xaafadda samata bixinteeda dadkooda waaye dadkan in aan badbaadino biyaha meel kasta ay ku xiran yihiin inay nagala shaqeeyaan shalay waana la shaqeey jireen haddana inay nala shaqeeyaan oy naga soo garab istaagaan aan jecelnahay ka maamul ahaan waa rajaynaa baaqaas inay oy markaas oy noo aqbali doonaan waxaan rabnaa biyihii hadda fartiiyaan taagannahay fartina biyihii waa ku sii daaynay ka maamul ahaanaan ku sii daaynay meelo badanoo waxaa jira marka biyo ay carro saaran tahay oon annaga oo kaligayna maara u helin dhallinyaradana in aan kaashano waa noo muhiim waxaan rabnaa dhallinyarada raggii shalayna la shaqay jiri oo nala heelnay inay na soo garab istaagaan aan codsanaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ay horaan roobabka guga waa kuwa biyo badan ku reeba deegaanada ay ka horeen arrinkaasi ayaana saameyn ku yeesha dadka xaafadaha roobabka ay ka da'aan ee aanan si wanaagsan u diyaarsanayn goobaha biyomarinka xaafadahaasi waxaase isu soo tara cabashooyinka dadka xaafadahaasi ku nool walow ay helaan jawaabo deg deg ah oo dhanka maamulka ah kaga yimaado mahadsanid macluum diiwaangelinta codbixiyaasha dadweynaha ayaa weli waxay ka socdaan degmooyinka gobolka banaadir nuur maxamed cabdi ayaa soo jeedinaya degmooyinka shibis xamar weyne iyo boondheere ee gobolka banaadir ayaa waxaa si toos ah looga bilaabay barnaamijka isdiiwaangelinta dadweynaha ee codkooda ka dhiiban lahaa doorashada dalka ka dhici doonta ee codaynta qof iyo codka ah taasi oo muddo sanadooyin badan kadib ay suurtagal noqotay in dib looga bilaabo dalka gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana goobaha isdiiwaangelinta laga bilaabay soo buuxdhaafiyey qaybaha kala duwan ee bulshada degmooyinka iyagoona ay goobjoog ka ahaayeen guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xubnaha kale ee guddiga iyo saraakiisha amniga ee u taagan sugidda amniga bulshadooda dadweynaha isdiiwaangelinaya ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u socoto isdiiwaangelinta anigoo zahra cali naasir waxaan coday cod bixintii aan u qaatay kaarkii oo markaatida ahaay konton sano ka hor anigoo codaynaya aadan wuu faraxsanahay maanta waxaa madaxda maanta joogta inay dadweynaha codka ku soo wareejiyeen aad iyo aadaa u mahadsan yihiin waana u ducaynaynaa anoo codkayga ku ciilfaxaaya aan dhehaynin hebel iyo hebel iyo hebelaan dooranay aan dhehaynin aniga shakhsiyad ahaanteeda qofkaan rabu dooranaay maasha allah maasha allah khayr waay oo xamarweyne iyo soomaaliya oo dhanba u soo degta shacabka inay codkooda waa u baahnaayeen weligooday u baahnaayeen waa hubaa waana ogahay anoo ah shacab inaan codkayni aan ku cilbaxno waaba meeqa sana raadeen inaan codkayni annaga ku cilbaxno meeqa sananu ooynayn maantana waa helnay maasha allah khayr allaha ka dhigo dadka xilka maanta wadana waaba ducaysan yihin dee dadweynaha ku soo wareejiyan codko maanta waa maalin taariikh aad u weyn waaye oo soomaali dhan u soo hooyatay ilayn macnaha tan oo kale qafkii codkiisa macnaa muddo muddo waa maqli jirnay laakiin maanta way dhowowday insha allah anigana waxaa nasiib u yeeshtay qofka ugu horreey maanta degmada imaadayaan ahay oo isdiiwaan geliyey insha allah soomaaliya waxaan u rajayaha khayr iyo farxad soomaaliya way horumartay soomaaliya ilaahay dibna uu soo celiyo insha allah soomaalina allah isku mideeyo qalbigooda allah isku soo dumo allah macnaa heshiis allah ka dhigo insha allah insha allah dhibkana allah anaga qaada aniga inaa coday waxaa iigu dambaysay ma dhoweyn waagii aalasoonihii cabdirashiid cali sharmaaka ayaa ugu dambaysa cod qof walba cod qaadanaya waddada musuqmaasuqa waagii musuqmaasuqa intii ka dambayda ma arkin qof codkeeda dhiibanayso waxaa u dhexeeya midka ay mas-uulku soo doortaan iyo qafta ay shacabku doortaan qafta shacabku doortaan ayaa wanaagsan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliyeed ayaa ka hadlay sida ay ku bilaabatay isdiiwaangelinta doorashooyinka iyo sida ay uga qayb qaadan doonaan bulshada kala duwan ee ku nool gobollada dalka waxaa sharaf weyn ah maanta mar kale in ma aragtay degmooyinkii shibis xamarweyne iyo boondheere ay ka bilowdeen diiwaangelintii dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir saa la socotaan hore waxaan uga bilownay degmada shingaani oo runtii si xamaasad leh iyo dardar leh u bilaabatay maanta mar kale waxaa guul weyn ah in sinabada ay noogu bilowdeen degmooyinka shibis xamarweyne iyo boondheere waxaa ku xigi doona degmooyinka kale waxaan rabnaa inaan shacbiga soomaaliyeed u sheegno inaan guddiga madaxa bannaan haddaan nahay shaqadii naloo igmaday oo ahayd dalka inaan gaadhsiinno doorasho qof iyo coda oo aan dadku u fududayno in awoodda iyo baawarkooda iyo qofkay rabaan inay doortaan inaan u dhowayno inaan shalay hadalay ahayd laakiin maanta in loo jeedo iyadoo ficil ah waxaan aad ugu mahadinahayaa dadka soomaaliyed meel kastay joogaan gaar ahaan gobolka banaadir sida xamaasadda leh iyo niyad wanaagga leh iyo rabitaanka leh ay u muujiyeen in la gaaray xilligii codkooda la maqli lahaa waa maalin weyn waa maalin soomaaliya taariikh u ah maanta mar labaad ilaahay mahaddiis waaye inay si nabada noogu socoto ilaahay waxaan ka baryaynaa in nabadgelyadaas iyo barwaaqadaas socotaa inay sii socoto insha allahu tacaala haddaan guddiga nahay qolo walboo soomaaliyeed iyo meel walboo soomaaliyeed waxaan rabnaa inay masajkeenna sidataa u qaataan waxaana guddi madax bannaan waxaana guddi xora waxaana guddi raba dadka soomaaliyeed sharcigii loo siiyey inay awoodda iyo codkooda gaarsiiyaan inaanu shaqada iyadaana lagu caawiyaan rabnaa insha allahu tacaala lix iyo konton sano kadib soomaaliya ayaa waxaa la filayaa inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah taasi oo ah in dadka ay codkooda ay ku ceelbaxaan islamarkaana ay doortaan madaxdooda guddiga doorashooyinka qaranka ayaa labaiyo toban urur siyaasadeed guddoonsiiyey shahaado kumeel gaar ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka iyo sohmidaha mudane cabdikariin axmed xasan ayaa shahaadada rasmiga ee ururnimo guddoonsiiyey labaiyo toban urur oo soo buuxiyay shuruudihii looga baahnaa wuxuu guddoomiyuhu sheegay in guddiga doorashooyinka qaranka iyo sohmidaha ay- ay diiwaan geliyeen tobaniyo toddoba urur siyaasadeed oo si rasmi ah kaga qayb qaadan doona doorashada dowladaha hoose ee dalka
Ee, maanta waa maalin kale oo soomaaliya muhiim u ah ee, oo muujinaysa in dadka soomaaliyeed ay muujiyeen bisaylkooda siyaasadeed ood hormuudka u tihin idinka haddaan nahay guddiga madax bannaan ee doorashada qaranka iyo iyo sohdimaha maalinkii annaga aanu xilka la wareegnay waxyaabaha aan ku diriimgarayn jirna waxaa ka mid ahayd maantoo kale aad aan u faraxsannahay in dad u diyaarsan in dalka soomaaliya uu aado inuu noqdo waddan dimuqraadhig ah oo dadku ay isdoortaan idinkuna aad bilow u tihiin oo ku faraxsannahay waxaan rabaa inaan munaasabaddan uga faa'iidaysto ee, guddiga madaxa bannaan doorashada qaranka xafiiskiisa diiwaan hayaha waaxdiisa oo maxamed cumar xaydar maantana la joogo shaqadii hufnaanta lahayd ay qabteen asaga iyo guddi hoosaadka guddiga madaxa bannaan doorashada qaranka aad iyo aad u mahadsan tahay run ahaantii waxaa moodaa in eh, xafiiskooda hegtag ahaa haddana inay gaareen in ayagii oo aanan wax haba yaraatay eh, shaki gelin inay dhammaystiraan ururadan tirada badan laho maanta lagu soo biiray waa arrin muhiim ah in maanta ururada diiwaan gashan oo rasmiga ah marka la idinku daro ay yihiin toddoba-iyo toban urur siyaasadeed oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan doorashada soo socota ee golaha deegaanka waa maalin aad muhiim uga ummadda soomaaliyeed waa la socotaan talaadadii waxaa bilaawday diiwaangelinta dadweynaha codbixiyayaasha gobolka banaadir maanta waxaa furmay saddex degmoo cusub waxaa ku soo aaday saddex degmoo cusub iyo laba iyo toban urur siyaasadeed oo shuruudihii soo buuxiyey marka soomaaliya waxaa moodaa inay waddadii u dhaqaaqday ma aragtay democratizationka waa waxa qof walba oo soomaaliya uu ku dirimgelin jiro wadde waa mahadsantihiin munaasabaddan maanta waxaan ku faraxsannahay inaan idin guddoonsiinno shahaadooyinkiinnii buuxay oo ah inaad tihiin ururo rasmiya oo shahaadooyinkoodii iyo waxooda la siiyo oo soo buuxday shuruudii loogu baahnaa guddiga doorashooyinka qaranka iyo sohmidaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa wado dadaalo la xiriira sidii waddanka ay ugu dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah roobka da-ay magaalada dhuusamareeb ayaa waxay saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha nuur maxamed ayaa mar kale faahfaahinaya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxa ay wajahaysaa saameyn xooggan oo ka dhalatay roobka maalmihii lasoo dhaafay ka da-ay kaasoo saameeyay isu socodka bulshada iyo gaadiidka magaalada dhuusamareeb biyaha ayaa xiray qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada gaadiidleyda ayaana maamulka ka codsaday inay wax ka qabtaan caqabadaha soo wajahay bulshada magaalada dhuusamareeb qaar ka mid ah gaadiidleyda iyo shacabka ayaa ka warbixiyey saameynta uu ku yeeshay roobkan magacayga waa axmed cabdi cali barre waa ujeedan gaarishkaana ku shaqaysan jirnay Ee, waan biyihii naga buuxsamay meesha ilmaha ugu qaraaba jirna waa taas waa naga buuxsantay banaankaasaan baabuurta maanta aga shaqaysana gaarishkana saasuu noo noqdo mayahan macnaha shalay galabay noo yimaadeen awal wixii ka horreeda waa ku shaqaysan jirna hadda wakaas maanta saasuu noo noqdo shalay gala roobkana noo yimid ilaahay barwaaqadaasuu noo keenay hadda waa noo kaas meesha ilmaha ugu qaraaba jira wakaas jidadkii magaalada biyo ayaa naga gooyay xaafadaha meelaa u leex meelaa u leexataa lama arko Ee, annaga gaadleydaanu nahay ee, daqli ee, gaadleyda canshuur iyo waxbaa laga qaadaa jidadkana lakaba jay saarin Ee, waa sanadkii s- markii afaraad oo biyo gelayaan waddooyinka aad u qabsanayaan oo meelihii xataa ay ay ka- ka- laga gudbin lahaa aan laga gudbin taasoo keentay inaan dhibaato geeska ku qabno cariiri iyo dhiiqo iyo wax walba ku qabno naloo oo meel kasta aan mari weyno oo dana saas taa haddana aan aan wax u soo socda aan arkayn addoon la dhisaa waa la dhisaa la yiri hadda weli wax dhisaa ma waa mar laba waan la dhisaa la leeyahay hal sano hal s- laba sano ka hor waa la cabirayay wax dhisay male dhiiqaan u qabsatay biyaan u qabtay waxaan u baaqayaa madaxda ee, ee, maamulka maamulka waa la hadalnay waa kala fariisan hadda ka hor waa la dhisaana la yiri waa sugaynay Ee, ilaa hadda ma hayno wax qaybsaday ma naqaano jidadkii biyo waa dhaqaaqa weynay gaadiidkii dhibaa naga haysta cillad iyo wax walbaa nagu haysta mana aragno wax noo naga qabanaya Aa, marka dadka ma hayno dhinacan oo bariga magaalada dhinaca qoradhaceeda ah halkaas dhinacaas oo aaggan loo yaqaano xafad dayaxa maritaankeeda dhib waa waa cariiri biyaha iska dhooba waddooyinka waa go-an yihiin qaar maba la maraba kora laga soo wareegaa waa iska dhex yaallaan way ku xiran yihiin dan dad baanta dhagax dhigeen waddooyinka dhabisana dha inay ka tageen markaas biyihii ku xireen Ee, wax kala hadlayna lama arko Ee, dadka xaafadaha iridoo dhagaxay soo dhigayaan inta meesha dhiiqadu taallay dhagax keenayaan inta dhinac ka soo raraan iridii markaas biyaha dhexdooda gaari ku soo celinayaan maamulka iyo wax la hadlaana ma aragno marka waxaan ka codsanaynaa maamulka iyo dadka madaxda inay arintaas fargeliyaan magacaygu waa muxidiin maxamed mubaal ku nool magaalada dhismareeb alxamdulilah ilaah noo gargaaray waa qabowsanay ilaah noo gargaaray inkastoo ay dadka xaafadaha qaar ay biyo iyo ay yihiin oo in laga qax ay ku sigan tahay anigoo saamayn badan aan ugu yeelatay xaafadaha qaar aan la aadi karin laamiga waa aragtay oo rafaad badan ku qabno inkastoo hadda alxamdulilah hadda waa roobsanaan laakiinse waa biyaha dhibaato weyn bay noo geysteen saa unaha geeliley biyaha ayaa xiray qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada gaadiidleyda ayaana maamulka ka codsaday inay wax ka qabtaan caqabadaha soo wajahay bulshada magaalada dhuusamareeb markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo xidiga kubadda cagta ee liverpool maxamed saalax ayaa fursad u heli doona inuu dhigo rikoor gaar ah brimer leaga kulanka axadda ee maanta ee brimer leaga ay marti ku yihiin leicester city kadib guuldaradii lama filaanka aheyd ay kala kulmeen kooxda fulham liverpool ayaa kusoo laabatay wadada guusha kulan ay axaddii hore gurigeeda kula ciyaareen kooxda westham united goolal ay dhaliyeen diis iyo van ayaa liverpool ka caabiyey inay kusii dhawaato ku guuleysiga horyaalka labaatanaad xaqiiqdii liverpool ayaa laga yaabaa inay ku guuleysto horyaalka isbuucan haddii ay garaacdo leicester arsenalna guuldaro kala kulanto kooxda sweta town inkastoo saalax diradda saari doono kuguuleysiga brimer leaga wuxuu fursad u heli doonaa inuu rikoor cusub ka dhigo brimer leaga garoonka king power stadium cayaaryahanka heerka caalamiga ee wadanka masar ayaa noqon kara cayaaryahankii ugu horeeyay ee taariikhda brimer leaga ee gool ka dhaliya dhammaan lixda kulan ee ugu horyoomid kooxaha uu soo dalacay brimer leaga xeryaareedka keliya halka warkaasi aad kala socotaan waraadayaa isnay jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka guud ahaan mareykanka si ay ugu mudaharaadaan tallaabooyinkii ugu dambeeyay uu qaaday madaxweynaha mareykanka donald j trump mudaharaadyadaani oo loo yaqaano konton konton hal oo ah konton mudaharaadyaal konton gobol iyo hal dhaqdhaqaaq ayaa loo qorsheeyay in ay la jaan qaadaan sanad guuradii laba boqoli kontonaad ee bilowgii dagaalka xureedda ee mareykanka meelo badan sida dibadda aqalka caad xarumaha ganacsiga tesla iyo bartamaha magaalooyinka waaweyn dadku waxay muujiyeen cabashooyin kala duwan qaar badan ayaa codsaday in dib loo soo celiyo kelmad oo si qaldan loogu tarxiilay waddan kale mudaharaadyadaasi siyaasadeed ayaa sii kordhaya gudaha waddanka mareykanka iyadoo mudaharaadyadaasi ay sheegayaan in musuq iyo siyaasad xumo uu la imaaday madaxweynaha iminka ka taliya wadanka mareykanka ee donald j trump qodobkaasi arrimaha dibadda ayaana ugu dambeeyay guud ahaan warkii subaxnimo oo saaki axad aad kala socoteen warbaahinta isnaya magaalada jowhar nabadgelyo